aan ku bilownay ee wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa maanta daabacay warbixin ku saabsan in dowladda kenya ay iska diiday inay ka qayb gasho dhegeysiga dacwadda badda ee u dhexaysa kenya iyo soomaaliya taas oo lagu ballansan yahay in magaalada hayg ay ka bilaabato maalinta birita ah kenya ayaa ka qaybgal la-aanta ku sababaysay dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay cudurka covid sagaal iyo toban qareenadeeda oo aanan meel isugu imaan karin cudurka covid sagaal iyo toban dartiis maxkamadda oo ay sheegtay inaysan siinin waqti ku filan oo ay kiiskeeda ku diyaariso iyo qodobo kale haddaba maxaa dhici kara haddii dowladda kenya ay go-aankaasi ku adkaysato maxaase laga filan karaa maxkamadda waryaheena magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee geeska africa horta hadday sida wargeeska nashonka uu qoray wax u jiraan maqaalku kusoo qoray maanta sunday nation oo ah micnaha inay dowladda kenya ay ka laabatay dacwaddii badda micnaha yani aysan geynin qarina meesha aynan geynaynin marka taasay ugu aanaynayaan micnaha waxa weeye in covid nineteen uu jiro isla markana loo baahan yahay micnaha waxa weeye haddii ay maxkamaddu soconaysana in dadka micnaha maxkamadda ay tagaan oo ma ay noqon hab hybrid systemkan micnaha yani oo qaarna dadka meesha maxkamadda ay tegayaan qaarna micnaha through zoom micnaha yani ay kaga qayb galayaan waxay marka dowladda kenya ku tilmaantay inay yani runtii ay sax ahayn oo micnaha waxa ay doonayaan runtii yani waxa weeyaan inaysan saas yani u socon karaynin haddii ay dhacdo sida wargeyskan kenya uu baahiyey in dowladda kenya ay ku adkaysato inaysan ka qayb galaynin maxkamadda barito maxaa dhici kara qodobka konton iyo saddexaad ee maxkamadda adduunka wuxuu dhigayaa hadday ka baaqsato labada qoloo ishaysta mid kamid ay ka baaqato inay maxkamadda tagto tan kale waxay maxkamadda ay runtii ay geen kartaa ay dhihi kartaa annaga noo xukuma maxaa yeelay maadaama ayaga ay difaaci waayeen yani qadiyadooda ay difaaci waayeen annaga noo xukuma ay dhihi kartaa laakiin markaad fiirisid isla qodobada yani markaad eegtid isla maarta yani qodobada yani soddon iyo lix iyo soddon iyo toddoba markaad fiirisid maxkamadda marka waxay u bahnaanaysaa inay hesho caddeemo dhaboo saxa oo marka ka dhan ah wadanka kale micnaha laga xukumayo oo marka wadanka loo xukumay uu keeno cadeemo dhab oo saxa oo koodka micnaha raadigelin kara marka qodobada konton soddon iyo lix soddon iyo toddoba saasay dhigayaan mar aan akhriyey warbixinta wargeyska uu daabacay oo soo xiganaya xeer ilaaliyaha kenya wuxuu leeyahay waana la tixgelin waayey waxaanu codsanay in mar kale mar saddexaad dib loo dhigo maxkamadda cabashooyin badan oo ku xiriira covid nineteen iyo diyaar garowa ay waddo kenya markaad fiirisid dooda kenya maxay kuula muuqataa feri latin america saasoo kale maxkamadan hadda ka socotay tan midda ka horreysa seshinka kan ka horreeyey kulli waxaa lagu galay zoomka lagu galay marka dowladda kenya waxaa ku fiicneyd inay qareenada meesha geyso oo marka ay difaacaan qadayda marka ay wataan oo marka ay ka hor sheegaan waxa ay doonayaan siday horeba u sameeyeen laakiin micnaha yani in afar jeer dib loo dhigo xoogaho tuhun bay keenaysaa in qolada kale micnaha ay fursad siisay keenaysaa waana ta maanta dhacday weeyaan marka waxay ahayd marka inay geeyaan qareerada geeyaan oo ay zoomkana kaga qayb qaataan waxaan hadda wax dunida ku cusub maaha cudurkan goorta dhamaanaya lama garanaya ilaa saddex sano afar sano iska socon karaya marka maxkamadda waxa weeyaan in micnaha yani ka qayb galaan bay ahayd marka hadday marka taa ay dhici weyday kolley waa go-aan marka dowladda kenya u taalla waa go-aan micnaha waxaa weeye ay doonayaan inay qaraar iga qaateen weeyaan laakiin maxkamaddu hadda way soconaysaa taar beri oo micnaha isniinah waxaa bilaabana micnaha waxaa proceedingka bilaabanaya haddii marka kenya ay go-aankeeda ku adkaysato oo maxkamadda aysan imaanin ama aysan ka qayb gelin maxaa dhici kara maxay tahay tilaabada ama dhici karta wadanka china markaa china markaad fiirisid china markaad eegtid ayada iyo philippine markay isku haysteen south south china chi south south south south china sea markay isku haysteen waxaa loo xukumay philippine laakiin haddana xukunka bacdan waxay galeen waxay galeen negotiation ay galeen macnaha wada hadal bay fureen marka dowladda kenya waxay hadda waxay doonaysaa in san si ban africanisnimo loo loo wada hadlo oo maxkamaddan laga tago oo micnaha waxaa weeyaan ay dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya si afrikaanimo uda hadlaan oo qadaydan ay isla maldhigaan oo ay micnaha ama african african union ay u yeelaan yani qaybta micnaha yani khilaafaadka iyo maarata iyo maarata waxa weeya iyo iyo nabadda oo marka ay ka wada hadlaan kenya midda ay doonaysa taas weeyaan inay maxkamaddan micnaha laga soo noqdo oo micnaha waxa weeyaan yacni banaanka lagu gorgortamo oo marka waxa si walaalnimo ah si derisnimo ah si micnaha waxa weeye yani walaal yani afrikaanimo la wada hadlay dowladda kay doonaysaa weligeed weligeed ay doonaysay marka dowlad Soomaaliya u taala hadee ka yeelaysa hadee ka ogolanaysa maxay kula tahay inuu ku dambeyn doono xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan oo markii horeba aad u liitay amaba labada wadan ay kala qaateen safaaradihii waxay ku xiran tahay verdict ay soo saarta maxkamadda haddii maxkamaddu micnaha Soomaaliya u xukunto waxa way tension baa jiraya oo runtii aad u xun baa jiraya oo wax xiisada ka ciisa haddii xataa Kenya loo xukumana xiisadu way kacaysaa kor iyo hoosba marka arrintaa xiisad bay abuuri kartaa oo min labada labada ummadood iyo labada dal u dhexaysa marka waxay ku xiran tahay marka hoggaanka labada wadan inay ka wada hadlaan si marka xiisada loo dejiyo oo marka si afrikaanimo ah ama derisnimo loo wada hadla kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika nairobi ayuu ugu warramay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed